waad mahadsan tahay walaalka ku dhowaad labaatan qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqaymo ka dhacay suudaan iyadoo milatariga dalkaas ay sheegteen inay la wareegeen goobo istaraatiiji ah oo cusub tiro dad ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqaymo xooggan ooy maleeshiyaadka r s f ku qaadeen labo isbitaal iyo xaafado rayid ah oo ku yaala magaalada al cubeydah ee gobolka waqooyiga gordofaan sida ay sheegeen ilo ka tirsan milatariga suudaan weerarkan ayaa si gaar ah u beegsaday isbitaalka addamaan oo lagu duqeeyey diyaarad daroon ah waxaana halkaasi ku dhintay lix qof halka laba iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen maamulka isbitaalka oo xaqiijiyey khasaaraha ka dhashay duqayntan ayaa sidoo kale sheegay in xaruntu ay qarka u saaran tahay inay shaqada joojiso dhinaca kale war ka soo baxay milatariga suudaan ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda ay dib u qabsadeen deegaanka umsumaya oo u dhow magaalada al cubeyda halkaas oo maalmo ka hor ay sheegteen ciidamada r s f inay la wareegeen magaaladan al cubeydah ayaa muhiimad weyn ugu fadhisa dagaalada ka socda gobolka maadaama ay ku taallo waddo istaraatiiji ah oo isku xirta khartuum iyo gobolka daarfuur dagaalada ka socda dalka suudaan ayaa galay xaalad cakiran kadib markii la wiiqay awoodda maleeshiyaadka r s f kuwaasoo ay geysanayaan duqaymo wuxuushnimo ah oo aan kala soocayn xarumo dowladeed iyo kuwo rayid ah dabaylo xooggan iyo daadad ayaa ku dhuftay magaalada al iskandariya ee dalka masar sida ay ku waramayso warbaahinta dalka masar robab xooggan oo daadad iyo dabaylo watay ayaa ku dhuftay habeenkii xalay ilaa aroornimadii saaka magaalada al iskandariya oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka masar islamarkaana ay ku taallo dekadda ugu weyn ee guud ahaan dalka wararka ayaa tilmaamaya in khasaarooyin xooggan oo isugu jira kuwo nafeed iyo kuwo hantiyeedba ay ka dhasheen daadadkan xaafadaha kala duwan ee magaalada ayaana aroornimadii saaka ku waabariisatay roobab xooggan oo wata dabaylo kuwaasoo dhulka la galay dhismooyin badan oo magaalada ku yaalay sida uu warbaahinta u sheegay axmed khaalid oo ah guddoomiyaha magaalada al iskandariya laba qof ayaa ku dhimatay daadadkan waxa ayna burburiyeen ilaa afar guri oo ku yaalay xaafadaha magaalada daadadkan ayaana gooyey laba waddo oo ka mid ah waddooyinka halbowlaha ah ee ku tiirsanayd magaalada hay-adda bisha cas ee masar ayaa dhankeeda soo saartay digniino ku aadan sida looga gaashaaman karo intii tabar ah daadadkan iyo dabaylaha xooggan waxa ayna soo saartay qodobo dhowr ah oo ay dadka reer iskandariyah ugu baaqday in ay raacaan marka ay roobabka xooggan da-ayaan ugu dambeyntiina tobannaan qof oo reer khaza ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku shahiiday duqaymo ay diyaaradaha maamulka yahuudda ka fuliyeen xeyndaabka khaza wasaaradda caafimaadka ee jiidda khaza ayaa ku waramaysa in ay tobannaan qof ku shahiideen deegaanada kala duwan ee dhaca qidaaca kuwaasi oo qaarkood ay diyaaradaha maamulka yahuuddu beegsadeen xilli ay ku wajahnaayeen koonfurta xeyndaabka si ay u gaaraan goobaha lagu qaybinayay gurmadka gudaha u soo galay jiidda khaza wasaaradda ayaa sidoo kale xaqiijisay in saacadihii lasoo dhaafay oo keliya ay qidaaca khaza ku shahiideen in ka badan lixdan qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen afar iyo labaatan qof oo dad shacab ah sababo ku aadan duqaymaha laayaanka ah ay diyaaradaha maamulka yahuuddu ka wadaan xeyndaabka shan iyo labaatan guri oo ku yaala magaalada khaza ayayna maanta oo keliya burburiyeen diyaaradaha kayaanka sahyuuniga ah sidaba uu ku waramayo wariyaha lagu magacaabo mu'min asharaafi oo ka mid ah wariyaasha sida tooska ah uga soo warama jiida khaza